أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ما يذكر من شؤم الفرس هذا متكان باب ما الذي كي وباب يهي يذكر هو ما قال الشيخ oo min shu'mi alfarasi faraska baasaysigiisii ah imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala hore waxa uu inoogu soo sheegay xadiis nabigeenna sala allahu wasalam oo baaraka calayhi uu ku yidhi isaguna tarjamo ahaanba uu sheekhu u soo qaatay alkhaylu fii nawaasiha alkhayru fardaha inuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama waxaa ku sugan khayr ilaa qiyaami saaca laga gaaro xadiidkaa marka waxaanu soo qaadannay inuu yahay makhsuus waa makhsuus bilkhayli alghaaziyati fii sabiili اllah xadiiskaas waxaanu nidhi waxaa lagu khaas yeelay fardaha fii sabiili illaahi ku duulaya oo ilaahay ridihiisa lagu raadinayo kuwaasaa loola jeedaa tarjamo kaleu sheekhu marka hadda la yimid oo wuxuu yidhi baabu maa yudkaru min shu'mi alfaras isaguna marka shu'mi alfaraskan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waa makhsuus waa makhsuus bibacdi alkhuyuul waa fardaha qaarkood ayaa lagu khaas yeelayoo waa fardihii loogu isticmaalayo lilriyaa wa lilcidaa waa faraska qofku uu samaystay istusus iyo dadka muslimiinta inuu kula collaytamo dadka muslimiinta inuu kula collaytamo macsiyo iyo dembi uu ku raadinayo kaas weeye midka la baasaysanayo ma aha jamiicu alkhuyuul ma aha fardahoo dhan loolama jeedo maxaa yeele waan soo qaadannay alkhaylu fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمسي قال أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة الحمسي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحر عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول إنما الشؤم باصيسق في ثلاثة سدح يا باصيسق أهادو النبي صلى الله وسلم وبارك عليه fi lfarasi faraska dhexdiisaa baasaysigu ahaaduu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waana tii macnihii tarjamada aanu ku soo qaadanayo waa makhsuus bibacdi alkhuyuul waa fardaha qaarkood oo allatii tutakhadu lilriyaa wa lilcidaa waa fardaha loo samaysanayo istustus iyo dadka muslimiinta in lagula collaytamo dadka muslimiinta in lagula collaytamo dembi lagu samaynayo kaas weeye midka baaska iyo shu'miga uu ku tilmaamay nebigu sala allahu calayhi wasalam walmar'ati haweenaydiina haweenaydiina waxaa ahaaday uu yidhi baasaysi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyaduna waxa weeye waa makhsuusatun bigayri almar'ati asaalixa waa haweenta saalixadda hayrkeed wey waa midda daalixada ah oo xunoo macaasida iyo shu'miga iyo dembiga iyo ka shaqaynaysa taasuu ula jeedaa nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wadaari daartiina baasa ahaaduu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa addaar allatii tutakhadu lilmacsiya waa daarta iyadana macsiyo iyo dembi iyo waxaan ilaahay ridihiisa ahayn lagu samaynayo taasaa loola jeedaa marka saddexduba waa makhsuusin saddexduba waa makhsuus waxaana khasisay xadiiskii imaam axmed imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi min shaqaawati almar'i qofka yacni baaskiisa iyo hooggiisa waxaa ka mid a almar'atu suu islaan xun hadday ku soo aado marka nebiga salى اllahu عalيyه wasalama islaanta wuxuu ku khasisay almar'atu assuuءu sifadaasuu ku khasisay nebigu salى اllahu عalيyه wasalama haweeneyda xun min shaqaawati اlmari almar'atu suu islaanta xun marka in xadiiska loola jeedo oon yani gayri اlmar'ati saalixa leannu xadiis kaleo saxiixa nebigu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyada dhani waa mataac mataacda adduunyadana waxaa ugu khayr badan uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam almar'atu saalixa haweeneyda saalixadda ah ayaa ugu khayr badan uu yidhi adduunyada nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi axaadiistaasoo dhan marka waxay tusinayaan ulajeeddada laga leeyahay almar'a inay tahay hayri saalixa xadiiska marka imaam axmed wuxuu yidhi min shaqaawati almar'i almar'atu suu waalmaskanu suu saddexdood oo la khasisaa imaam axmed ku soo arooray xadiiskiisii waalmaskanu assuu'u iyo deegaanka xun deegaanka xunune baaskuu ka mid yahay yuhi nabigu sala allahu calayh wasalam waalmarkabu assuu'u markabka waxaa loola jeedaa yacni gaadiidka la korayo faraskii iyo dameerihii iyo geelii iyo wax walboo la koro ayaa soo gelay walmarkabu suu saddexdoodaba marka waxaa lagu khasisay asuu kuwa xun in loola jeedo kuwa xun in loola jeedo xadiiska imaam axmedaa lagu khasisay min shaqaawati اlmari almar'atu suu walmaskanu suu walmarkabu suu uu yihi nabigu salى اllahu عalيyh wasalam qaala samictu nabiya salى اllahu عalيyh wasalama yaquulu inama shu'mu baasaysigu fii ثalaaثatin saddex uu ahaaday fi اlfarasi wاlmar'ati wاddaari qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun alkhaylu liثalaaثة baabun haadaa midkani baabun baab wooye alkhaylu farduhu liثalaaثatin saddex ruux xadiisaa ka sugay miya qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعala xadaثana cabdullahi bnu maslama huwa alqacnabi can malik malik bni anas ilasbaxi can abi xaazim ibni dinaar can sahli bni sacdin sahli bni sacdi marba hadduu ka qaadayo waa salamatu bnu dinaar salamatu bnu dinaar aa loola jeeda abi xaazim can sahli bni sacdin asaacidi radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi rasuulka alle salى allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka alle salى allahu alayh wasalama in kaana shu'migu fii shayin shay dhexdiisa haddiiba shu'migu baaskuba uu ahaaday fa fi lmar'ati haweenaydii uu ahaaday walfarasi faraskii uu ahaaday walmaskani deegaankii waa xadiiskii hadda aanu soo marnayo kulligood waxaa lagu khasisi almar'atu suu iyo walfarasu suu iyo walmaskanu suu un baa loola jeedaa sida xadiiska imaam axmed uu khasisay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun alkhaylu lihalaaثa baabun haadaa midkani baabun baabu alkhaylu farduhu lihalaaثatin saddex ruux ayaa farduhu u sugnaadeen tarjamadan imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala wuxuu doonay inuu ku khasiso labadii tarjamo oo hore sheekhu uu ku soo sheegay laba tarjamuu sheekhu uu soo sheegayo alkhaylu fii nawaasiha alkhayru fardaha foodahooda waxaa ahaada uu yidhi nabigu salى اllahu alayh wasalama khayr tarjamadii hadda aanu soo marnana wuu dooni sheekhu raximah llahu tacaala inuu ku khasiso baabu maa yudkaru min shu'mi اlfaras oo marna faraska in lagu sheegay in la baasaysanayo marna in faraska lagu sheegay in khayrba uu ku sugan yahay faraskii marka wuxuu inoo sheegay imaamu albukhaari inuu saddex u qaybsamayo saddex inuu u qaybsamayo inoo sheegiyo mid ajir laga helayo iyo mid dembi laga helayo iyo mid qofka astur u ah saddexdaa in loo kala qaadayo faras oo dhanna uusan wada wanaagsanayn faras oo dhanna uusan wada xumayn faras oo dhanna ma wada wanaagsana mana wada xuma ee nebigu sala allahu calayh wasalam inuu saddex u qaybiyey wa qowlullaahi ilaahay qowlkiisana waa u baab caza wajalla ilaahay uu yidhi waalkhayla fardihi wa khalaqa waxaan usoo qadaraynaa ficil maxduufa wa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alkhayla fardihi iyo walbiqaala baqlihi iyo walximaara dameerihi saddexdaba ilaahay makhluuqaadkiisay ka mid yihiin muxuu saddexdaa ilaahay u abuuray litarkabuuhaa ay liajli rukuub litarkabuuhaa liajli rukuub korid darteed inaad kortaan ayaa saddexdaa ilaahay idinkugu abuuray subxaanahu wa tacaala wa ziinatan waliajli ziina iyo qurux darteed ayaa ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala khusuusan fardaha marka la korayo waa quruxoo ilaa yowmina haadaa waa lagu xaragoodaa koritaankooda xilliga aroosyada iyo dadka qaaraaba ku xaragooda xilliga aroosyada iyo ka soo qeyb geliya waziina marka waa macduuf calaa maxali litarkabuuhaa maxalka litarkabuuhaa ayaa lagu cadfiyo litarkabuuhaa waxay dhacday booskii mafcuulu liajlihi boof mafcuulu liajlihi oo mansuub ah halkaas maxalkaasaa lagu cadfi litarkabuuha liajli rukuub iyo waziina waliajli ziina iyo qurux darteed ayaa ilaahay idinkugu abuuray fardihii iyo baqlihii iyo damerihii wayakhluqu ilaahay wuxuu abuuraa maa shay shaygaasoo laa taclamuuna aadnaan ogeyn oo makhluuqaad ilaahay oo waxaa jira adinku aadnaan cilmigiina gaarin aragtidiina aadnaan ku gaarinoo ilaahay uu la khaas yahay subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu maslamata walqacnabi can malikin can zayd bni aslam huwa almadani can abi saalixin isamaani waa dakwaan abi saalix isamaan almadani can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi rasuulka alle salى allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka alle alkhaylu farduhu lihalaaثatin saddexay farduhu u sugnaadeen lirajulin nin waxaa u sugnaaday ajir nin ajir uu ka heli faraska wa lirajulin ninna waxaa u sugnaaday sitrun astur ninna waxa weeye wuxuu isaga asturay sharafkiisa iyo cirdigiisuu ku asturanaa wa calaa rajulin nin dushiisana wisrun dembiyaaba ahday nina waa ku dembaabi faraskaa uu haysto fa ama aladii kii lahu ladiigaa ajrun ajir uu u sugnaaday fa rajulun nin weeye ninkaasoo rabadahaa faraskii xidhay fii sabiili illaahi jidka ilaahay fardihii ku xidhay oo fa adaala dheereeyey fii marjin goof dhexdiisa meel goofa ku xirtay aw amase rawdatin ama beer dhexdeedii faraskii ku dheeraariyo ku xirtay famaa iladii kii asaabat ay ilkhuyuul farduhu waxay asiibto fii diyalihaa xariggeeda dhexdeeda wixii ay ku asiibto oo daalika kaasa xarigu min almarji goofka xaggiisana waxay ka asiibayso ka cunayso wixii cawskii iyo geedihii ay daaqayso goofka ay ka cunayso aw irawdati ama beertii xaggeeda waxay ka helaysay ka asiibayso kaanat ilmadkuuraat waxaa la soo sheegoo dhan xasanaatin ay u ahaadaan lahu lirajul waxa ay daaqayso biyaha ay cabbayso iyo cawska uu cunayso iyo geedaha ay goosanayso waxaasoo dhan ajiruu ka helay u yihi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam sababta ajirka uuga helayana waxaa weeye liannahu rabadahaa fii sabiili اllah fii sabiili اllah waxaa loola jeedaa jihaadka wuxuu dooni meeshaa wuxuu ugu dheeraariyey faraskiisii maalintii jihaad loogu yeedho maalintaasuu rabaa inuu jihaadka iyo liiclaa'i kelimati اllaah inuu u adeegsado ayuu dooni kaasi marka ajiruu ka helay u yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam walow annahaa ay tilka alkhayl fardahaas qadacad diyalahaa xariggeeda hadday goosato oo fastannat ay orodo sharafan hal masaafo aw sharafayni ama laba masaafo farduhu ay ordaan kaanat awraahuhaa awraahu alkhayl fardaha digooyinkeedii iyo wa aahaaruhaa raadadkeeda orodka raadadka ay samaynayso xasanaatin ay lahu lirajul u ahaadaan raadkiisa raadka faraskaa uu raadka uu samaynaayo degadiisii kaadidiisii waxaasoo dhan waa fii miisaani xasanaatihi marba hadduu yahay rabadaha fii sabiili illah walow annahaa ay tilka alkhayl fardahaas marad hadday soo marto binaharin webi hadday soo marto oo fa sharibat minhu min annahri webigaa xaggiisa ay ka cabto walam yurid isaguna uusan doonaynin an yasqiyahaa ay tilka alkhayl fardaha inuu webigaa uu ka waraabiyona ma uusan doonaynin kaana dalika sakyu waraabkaa ay waraabtay xasanaatin ay lahu lirajul u ahaadaan biyaha ay cabtay xataa fii miisaani xasan wax walba oo faraskaasa fii miisaani xasanaatihi kii labaad marka warajulu nina rabadahaa fardihii waa xihay fakhran liajli fakhrin faanfaan iyo wariwaa'an liajli riyaa istusus darteed oo farduu leeyahay ha lagu yaraaho iyo waniwaa'an liajli niwaa iyo cadowtinimo darteed oo liahli lislaam dadka ahlulislaamka uu cadowtinimo kugu samaynayo dadkii muslimiintu rabaa inuu ku dhaco dadkii muslimiintu rabaa inuu ku laayo inuu ku dilo ayuu deyni fa hiya ay tilka alkhayl fardahaasi wisrun dembigu calaa daalika liajli daalika kaas darteed oo liajli rabdi xiridda darteedoo lilfakhri waalriyaa liahli lislaam loo xirtay sababteeduu dembi uga helay yuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam marka faras oo dhanna inuusan wada wanaagsanayn faras oo dhanna uusan wada xunayn ee mar walbaba uu ku xihan yahay bixasabi almaqaasid bixasabi almaqaasid ulajeeddada qofku faraska uu u yeeshay iyo ulajeeddada faraska qofku uu u samaystay kaasaan laga fiirin xadiidka saasuu marka sheekhu u sheego taraajimtii oo dhan ba waxaa khasisay oo macaanidooda qeexaya xadiiskana qeexaya albaabun alkhaylu lihalaaثatin wa su'ila rasuulu اllah rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey salى اllahu عalيyه wasalam can اlxumr rasuulka ilaahay oo fardihii waad ka hadashaye inay farduhu saddex u qaybsamayaan waad noo sheegtaye bal dameerahana nooga hadal ayaa la weydiiyey nabiga salى اllahu عalيyه wasalam faqaala nabigu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi maa unzila lama soo dejinin calaya dushayda fiiha ay bisababihaa sababi اlxumr dameerahaa sababteeda layguma soo dejin ilaa haadihi tan mahani taasoo alaayatu aayadda ah aayaddaasoo aljaamicatu kulmisay lijamiici khisaali alkhayri wa shari khayr iyo sharba ka hadashayba wixii khayrana way ka hadashay wixii sharana way ka hadashay aayaddaasoo alfaadatu ee kali noqotay oo sida iyadoo ay u jamcisay aayad jamcisaba aysan jirin oo khayr iyo shar maca wajaazatiha iyadoo gaaban oo laba aayadood oo iska gaagaaban ah ayaa khayr iyo sharba haddana aayaduhu ay ka hadleen oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuracaso qadarkeed qofkii sameeya oo khayran min khayrin khayr ah yarahu khayrkaas oo arki dhuracaso yaroo khayra qofkii sameeya oo arki waman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuracaso qadarkeed oo sharan min sharin shar ahna yarahu sharkaas haddana uu arki marka waxay soo gelayaanuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam dameeruhuna aayaddaasay soo gelayaan aayaddaasay soo gelayaanoo dameerka haddii midqaala daratin oo khayra qofka uu ku sameeyo yara fii miisaani xasanaatihi haddii dameerka qofka uu ku sameeyo ugu isticmaalo midqaala daratin oo sharna waa fii miisaani sayi'aatihi miisaanka sayi'aadkiisa loo saari qaala alimaam albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man daraba daabata gayrihi fi lgazwi haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii ayuu baabya shaksigaasoo daraba garaacay daabata gayrihi gayrkii daabad uu wato garaacay fi lgazwi fii xaalati alghaswi xaaladdii duulaanka lagu jiray ayuu wuxuu garaacay daabad asaga uusan iska lahayn qofkaa xukunkiisu muxuu yahay hadda qofkaa waxaa loo fiirin maqsadka daabadda uusan iska lahayn uu u garaacayo qasadka iyo ulajeeddada uu ka leeyahay darbiga maxay tahay taasaa xukunka loo fiirinoo icaanatan lahu wa rifqan asaga baabka saasuu ka wataa imaamu albukhaari hadduu u garaacay icaanatan lahu wa rifqan qofka daabadda iskalahu rabaa inuu u kaalmeeyo inuu u dhimriyo inuu u naxariisto daabaddu inay u toosto socodka daabaddu inay siyaadiso saasuu rabaa ulajeeddadiisa yu'jar lahu waa laga ajarsin walow kaana daabata hayrihi daabadda hayrkii haba noqoto yuusanba isagu iska lahaane waa laga ajirsin darbiga uu samaynayo masaladaasuu noo sheegay daliilkii ku soo arooray qaala imaamu الbukhariي raximah اllahu taعala xadaثana muslim wa muslim ibnu ibrahim alfarahidiy qaala xadaثana abu caqiilin abu caqiil waa bashiir ibnu cuqbat albasriy qaala xadaثana abulmutawakili annaaji wa caliy bnu dawuud almacruuf biabilmutawakil الnaaji qaala ataytu jaabira bna cabdillahi alansaari faqultu lahu jaabir waxaan ku yidhi xadiidnii iga sheekee bimaa xadiis iiga sheekee xadiiskaasoo samicta min rasuuli illahi aad ka maqashay salى اllahu عalيyh wasalam qaala wuxuu yidhi jaabir saafartu macahu nabiga micigiisaan safar la galay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fii bacdi asfaarihi nabiga safaradiisii qayb ka mid a ayaan la galay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala abu caqiil asaabiq fi lisnaad abu caqiil wuxuu yidhi laa adri anigu ma ogi ghaswatan inuu sheekhaygu yidhi waa abulmutawakile sheekhaygu waa abulmutawakila inuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalama ghaswaan la galay dulan aw cumro ama safarku cumruu ahaa inuu sheekhaygu yidhi ma ogi yidhi taa laba mid ka midahu sheekhu uu yidhi safarku inuu ahaa safar ghaswa ama safar cumro inuu ahaa falama an aqbalnaa markaan soo qaabilnay oo dhinacii madiine aan u sii soconno qaala nebiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu wasalama wabaaraka calayhi man axaba qofkii jecel an yatacajala ilaa ahlihi ahalkiisii xaaskiisii inuu u degdego falyucajil ay falyucajil sayrahu socodkiisa ha dedejiyo waa fasax qofkii degdegi kara wax weeyaan aniga laysugine qofkii goonidiisa u degdegsan oo iska bixi karaa huu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi faaqbalnaa waan soo qaabilnay walxaal ana anugu calaa jamalin awr dushiisa aan ahay awrkaasoo li aniga ii sugnaaday awrkaasoo armaka ee midabkiisu dambas leeyahy awr dambasla ah oo midabkiisu dambas aad u malaynayso in lagu daadiyey awrkaasaan anigoo saaranaan soo qaabilay laysa fiihi awrka dhexdiisa xaal shiyatun bar aysan ahayn wax bara iyo midabkiisa ka duwanna ma lahan awrku walxaalaan soo qaabilay annaasu dadkuna khalfii gadaashayda ay yihiin dadkuna ay iga dambeeyaan fabaynaama wakti aan anigu kadalika xaalka aan ahay id waktigaasaa qaama aljamalu qaama ay iljamalu faacilku waa jamalki wey awrkii waaba istaagaba calaya dushaydu ku istaago bimacnaa min alicyaa noog iyo daal waa daalo waan dhaqaaji waayo awrkii waa nuuxsan waayo faqaala liya nebiyu nabigu wuxuu igu yidhi sala allahu alayh wasalam yaa jaabir istamsik qabo bal awrka awrkan dhaqaaqi waayey qabo fadaraba nebigu sala allahu alayh wasalam hu awrkii waa garaacay bisawdihi jeedalkiisii ayuu nabigu salى اllahu عalيh wasalam ku garaacay darbatan hal mar garaacid hal maruu nabigu salى اllahu عalيه wasalam jeedalkii uu ku dhuftay waa barakaynayey nebigu salى اllahu عalيه wasalam fawahaba albaciiru ratigii waaba boodaba makaanahu isla booskiisii uu ku booday meeshii uu joogay oo asagoo boodaya boodboodayaanba arkay bibarakati darbi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam maxalu shaahidka bukhaarina waaba intaasba baabu man daraba daabata gayrihi fi اlgaswi icaanatan lahu wa rifqan hadduu ula jeedo yu'jar waa laga ajirsiin waa sida nabiga maqsadkiisu ahaa salى اllahu عalيyh wasalam fawahaba albaciiru makaanahu faqaala nabigu salى اllahu عalيyh wasalam wuxuu yidhi atabiicu اljamal ratiga ma iga gaday u yihi nabigu salى اllahu عalيh wasalam qultu nacam falama qadimna almadinata magaalada madiine markaan soo galnay wa dakhala nebiyu nabiguna salى اllahu عalيh wasalam almasjida masjidkii uu soo galay fii dawaa'ifi asxaabihi maca dawaa'ifi asxaabihi asxaabtii nebiga salى اllahu عalيh wasalam jamaacaadkoodii jamaacaadka micigooda xaal uu yahay nebigu salى اllahu عalيh wasalam fadakhaltu calayhi nabigaan usoo galay salى اllahu عalيh wasalam wacaqaltu اljamala awrkiina waan dabray fii naaxiyati albilaad fii naaxiyati albalaad dhulka dhagaxleyda dhinaciisa ayaan ku dabray awrkii faqultu lahu markaasaa nabiga sala allahu calayh wasalam waxaan ku yidhi haadaa kani jamaluka awrkaagii ratigii aad iga gadatay waan kana waan kuu keenay nabiyullahi maxamedu sala allahu alayh wasalam fakharaja nabigu waa soo baxay sala allahu alayh wasalam fajacala wuxuu gudagalay yudiifu inuu wareego biljamali awrkii inuu wareego marba dhinac uu ka fiiriyo nabigu sala allahu alayh wasalam wa yaquulu wuxuu dhahayay nabigu sala allahu alayh wasalam aljamalu awrku jamalunaa awrkeenniw fabacaثa الnabiyu nabigu salى اllahu عalيyh wasalama wuxuu soo diray awaaqin dhowr uuqiyuu soo diray uuqiyooyinkaasoo min dahabin ee dahab ah dhowr uuqiyoo dahab ah oo nabigu waa lacagtii uu ku iibsanayey awrka nabigu salى اllahu عalيه wasalam ayuu ii soo diray faqaala nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi acduuha awaaqidaas dhowrkaas uuqiyoo dahabkaa jaabiran siiya oo awrkanaan uga iibsaday jaabir siiya ثuma qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam istawfayta hamana lacagtii ma oofsatay gacanta ma ku haysaa lacagtii ma qaadatay qultu nacam waxaan rasuulka ilah lacagti waa la ii keenay haa waan qaatay qaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi althamanu wاljamalu laka lacagta iyo awrkaba adaa iskale ulajeedada walba beec maahayna nabigu inuu u barakeeyuu rabay sala allahu calayhi wasalam inuu u barakeeyo ayuu nabi rabay nebigu sala allahu calayhi wasalam marka xukunkaasuuna ka wataa bukhaari halkaas masalo u tarjamaystay sheekhu raximah اllahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacala baabu اrukuubi cala daabati الsacbati wاlfuxuulati min alkhayl haadaa midkani baabu اrukuubi baabu mashruuciyati اrukuub koridda in la jideeyey ayuu u baab yahay cala daabati daabadda in la korana la jideeyey daabaddaasoo asacbati ku ad adag fi lmacraka daabadda marba haddii jihaad iyo dagaal lagu jiro daabadda ku ad adag dagaalka oo geesiga ah oo dhiirashada badan inuu mujaahidku doorto daabaduhu waa kale dhiirasho badan yihiin sida bini aadamka oo kalebu waalfuxuulati waa jamcu fahlin waalfuxuulati kuwa labka ah in la koro xilliga jihaadka kuwa labka ah daabadaha labka ah oo ragga ah in loo adeegsado jihaadka inuu jideeyey nebigu sala allahu calayh wasalam kuwaasoo min alkhayli ee fardaha ka mid a nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu sa gaara uu u jideeyey daabadda daabadda ay ka sacbisan tahay oo dagaallada adkaysi ay ka leedahay oo dagaalka uga adkaysi badan tahay iyo kuwa fuxuulada ah oo labka ah in dagaalka loo adeegsado kuwa fuxuulada ah oo labka ah oo dhadiga aan ahayn in dagaalka loo adeegsado leanno iyadaa dhiirasho badan kuwa maaragtaay labka ah iyagaa dhiirasho badan oo markay warmaha iyo arkaan kama baqayaan oo dagaalka waa gelayaan daabad walba marka daabadda ay ka dhiirasho badan tahay uu jideeyey nebigu sala allahu alayh wasalam ila meesha macrako iyo dagaal iyo shidaa la geli qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala wa qaala raashid ibnu sacdin raashid ibnu sacdin waa taabiciyun leysa lahu fi lbukhaariy ila hada alxadiis waa taabici bukhaariga kuma leh ilaa halkan ahar maahane hal ahar wey waa ahar wey xadiis maahane halkan ahar uu ku leeyahy bukhaari oo dhan qaala wuxuu yihi sheekhaasi kaana asalafu culimmada salafku waxay ahaan jireen yastaxibuuna inay jecel yihiin alfuxuula kuwa labka ah fardaha labka ahay jeclaayeen liannaha maxaa yeeley kuwa labka ah ajra-u iyagaa markaas geesinimo badan wa ajsaru iyagaa dhiirasho badan fi lmacraka xagga dagaalka iyo warmaha lasoo tuuray kama baqayaano waa gelayaan dagaalka saasay salafku jeclaan jireen uu yidhi waana masaladii uu doonayay sheekhu inuu u tarjamaysto qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xaddaثana axmed bnu muxamedin huwa almarwasi qaala akhbarana cabdullahi cabdullahi mubaarak almarwasi qaala akhbarana shucbata can qataada waa taabicigii qataadatu bnu dicaamata asaduusi ataabiciyu dariir qaala wuxuu yihi samictu anas bna maliki radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi anas kaana bilmadinati fi lmadiina magaalada madiina dhexdeeda fasaca ahaaday argagax fastacaara nebiyu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soo caariye qaastay markii cabsi iyo waxaa la dareemay farasan farasuu ka soo caariye qaatay faraskaasoo liabi dalxata u sugnaaday faraskaasoo yuqaalu lahu manduub magaciisa manduub la yidhaaho xadiiskaa waan soo marnay baabu tasmiyati alfarasi waalkhayl ayaan ku soo marnay in magacyo loo sameeyo inay sunno tahay fardihii iyo dameeradiiba farakibahu nebigu sala allahu calayhi wasalama wuu koray marka faraskaas faraskaasuu koray nebigu sala allahu calayhi wasalam maxalu shaahidka marka bukhaari uu ka deliishanayo waa damiirka mudakarka ah farakibahu damiirkaas waxaa loo celiyey faraskii oo waxay taasi tusinaya tasriixan biannahu dakar marba haddii farakibahaa aan la dhihin damiirkaasi wuxuu tusinaya faraska nabigu qaatay sala allahu calayhi wasalam markuu cabsida iyo magaaladii cabsi laga dareemay inuu faras lab ahaa oo dhadig uusan ahayn ilaa hadduu dhadig ahaan lahaa farakibahaa farakibaha ayaa la dhihi lahaa taasina waxay deliil u tahay xilliga macrakada ee cabsidu jirto inay sunno tahay fardaha labka ah in la adeegsado wa qaala nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa ra'aynaa min fasacin wax argagaxa sooma aanan arkin keligiisaa aaday meeshii laga baqayey keligiisaa aaday nebigu sala allahu calayh wasalam wax dhibaataa argagax ma aanan arkin wain wajadnaahu faraskana waxaan ogaanay labaxran badba inuu yahay ay waasica aljaryi socodkiisu inuu aad u ballaaran yahay uu dheereeyo ayaan ogaanay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala baabu sihaami alfaras haadaa midkani baabu sihaami alfarasi ay sihaamu alfarisi ayuu ula jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala hada baabu sihaami alfarasi sihaamu alfaris qofka fardafuulkaa nasiibyaalka jihaadka uu ka helayo nasiibyaalkaasuu u baab yahay tarjamadan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay masaladani waxaa weeye qofka faariska ahi oo faraska ku dagaalamaya bisababi farasihi inuu xoogaa uu ka nasiib badan yahay dadka lugta ku dagaalamaya dadka lugta ku dagaalamaya waad ka hanti badan yahay hantida marka la qaybsanayo hantidii jihaadka lagu soo helay marka la qaybsanayo isagu waa ka hanti badan yahay qofka raajilkaa waxa la siiyo maahane wax kaloo qondo dheeraada ayuu leeyahay xadiisku uu noo sheegi doono qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacala xadaثana cubayd bnu ismaaciil huwa alkuufi can usaamata wa xamaad bnu usaamata alkuufi can cubaydillaahi waa cumarigii can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى allahu wasalam wbaaraka calayh jacala rasuulka alle wuxuu u yeelay lilfarasi faraskii nebigu salى allahu alayh wasalam sahmayni laba nasiibuu siiyey nebigu salى allahu alayh wasalam faraskii walisaaxibihi saaxibalfaras faraska saaxiibkiisana nebigu salى الlahu عalيه wasalam sahman hal nasiibuu nebigu u yeelay salى الlahu عalيه wasalam fayakuunu lahu ثalaaثaةu ashum ninkii marka meequu qaadanaya saddex sahmi bisababi اlfarasi wuxuu ku qaadanaya sahmayn laba nasiib ama laba ulooduu ku qaadan bisababi اlfaras isaga nafsadiisana muxuu qaadanaya hal nasiib marka farisku muxuu yeeshay ثalaaثaةa ashum saddex sahmiyuu ku yeelana marka waa ka yani hanti badan yahay dadkii raajiliinta ahay oo iyagoo lugta ku dagaalamayay leanna isagoo guulo waaweyn oo dadka raajiliinta aysan soo hoynin ayuu qofka fariska ah isagu soo hooyin oo gaaladu aaday uga baqayaan qofka fariska ah oo gaadiidka iyo faraska ku dagaalamayo walidaalika marka sidaasayna madaahibtu ay u badan yihiin waa madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada xanaabilada saddexdaa madhab waa isku waafaqsan yihiin saddexdaa madhab waxay isku waafaqeen qofka fariska saddex sahmi saddex sahmi inuu yeelanayo qaala اlimam الbukhariي raximah اllahu taعala waqaala maliku malik bnu anas alasbaxi imaam malik saaxibuulmadhab wuxuu yidhi yushamu lilkhayli fardaha dartooda nasiibaa qofka lagu siin fardaha alcarabiyatu ula jeedaa fardaha carabiyada fardaha saddex ay u qaybiyaan culamada muxadisiintu waa alkhuyuul اlcarabiya wاlkhuyuul اlbaraadiin iyo alhajiin alkhuyuul اlhajiin saddexdaasay u qaybiyaan fardaha culamada muxadisiinta ah wa qaala maalikun maalig wuxuu yidhi yushamu nasiib waa la siin lilkhayli fardaha nasiib waa la siin alcarabiyatu ula jeedaa fardaha carabiyada ah oo dhulka carabta ku dhashay nasiib waa la siinuu yidhi oo qofka fariska ah faraska carabiga hadduu ku dagaalamayo nasiib waa leeyahay oo faraska sababtiisa laba sahmiyuu ku qaadanaa asaga nafsadiisana hal sahmiyuu leeyahay saddex sahmiyuu saas ku qaadan wey hadduu khuyuul carabiya uu ku dagaalamayo walbaraadiini kuwii turkiga ahaa baraadiin waxaa la yidhaha fardaha ku dhashay ama ku soo barbaaray dhulka cajamta sida turkiga oo kale turkiga oo kale fardaha ku soo barbaara oo ku dhashana baraadiina la yidhaha kuwaas hadduu watana isagana waa la siin minhaa min tilka alkhuyuul fardaha xaggooda xaal baraadiintu ay ka ahaadeen isagana nasiibaa lagu siin bimacnaa imaamu maalik masalada wuxuu la jeedaa laa farqa bayna alkhuyuuli alcarabiyati waalbaraadiin waalhajiin farasow faras ma tahay wey masaladu ma aha faraskan xaguu ku soo barbaaray ma dhulka carabuu ku dhashay carab muu ku soo barbaaray hadduu carab ku dhashay ha loo badiyo sahmiga ha loo badiyo hadduu cajam ku dhashana sahmiga ha loo yareeyo masaladasaa loolama jeedu ley imam malik waa isla mid jamiicu اlkhuyuul muطlaq wey sawaءn kaanat carabiya aw baraadiina aw hajiina waxay doontaa noqoto qofku faras ma wataa laga geli faras ma wataa lahu ثalaaثaةu ashum saddex sahmiyuu qaadanu wa qaala maalikun maalik wuxuu yidhi yusamu waa la sahm siin waa la nasiib siinoo lilkhayli fardaha nasiibaa qofka lagu siin alkhayl alcarabiya ula jeeda kuwa carabta dhulka carabta ku dhasho kusoo barbaaray walbaraadiin kuwa turkiga kusoo barbaaray oo minhaa min tilka alkhayli xaalay ka mid ahaadeen baraadiinta hajiinkiina waa la mid kuwa hajiinka fardaha hajiinka la yidhaahna ayagana waa la mid oo waa midka labadii dhashay midna uu carab kusoo barbaaray midna dhulka cajama uu ka yahay midna dhulka cajamiga uu ka yimid oo isla mid way kulligood isku xugan wey waa liqowlihi tacaala liajli qowlihi tacaala ilaahay qowlkiis dartiisay fardahoo dhan isugu mid yihiin oo aan la kala fiirinaynin ilaahay waa idlaaqo ilahay wuxuu yidhi walkhayla wakhalaqa alkhayla fardihii ilaahay waa abuuray walbiqaala baqlihina ilaahay wuu abuuray walxamiira dameerihina ilaahay wuu abuuray litarkabuuha liajli rukuub kori darteeduu ilaahay u abuuray falam yufariq walkhayla markuu ilaahay dhahayey falam yufariq illaahu bayna albaraadiini waalhajiini waalkhuyuul alcarabiya ilahay kalama saarin khayl un baa la yidhi khayl qaala imaam malik raximah اllahu tacala wuxu uhi walaa yusamu waa min qowli malik min qowli malik weye hadalkii iyo fikhigii imaam malik ayaa weli socda imaam malik wuxuu yidhi walaa yusamu qofka nasiib lama siiyo qofka mujaahidka ah qofka mujaahidka nasiib lama siiyo liaktara wax ka badan min farasin hal faras wax ka badan nasiib looma siiyo qofkii mujaahidkaa tusaale ahaan laba farasuu goobtii macrakadii la yimid dhihi maayo faraskanna laba sahmiyaan ku qaadanaa kan kalena laba sahmiyaan ku qaadan anigana sihaamtaydii waa iu gooni ma jirto taas taasi ma jirto waxa weeye qofku toban faras dagaalka ha ku yimaado ama hal faras ha ku yimaado waa isla mid isla mid waa madhabka imaamu shaaficina saasuu qabaa qaala imaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu man qaada daabata hayrihi fi lxarbi haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii ayuu baab shaksigaasoo qaada hogaamiyey daabata hayrihi hayrkii daabad uu iska leeyahay ayuuba hoggaankeedii qabtay fi lxarbi fii xaalati alxarbi xaaladdii dagaalka dhexdeedii ayuu daabaddiisii maahani daabad kaleu iska hoggaamiyey ma bannaan tahayo taas way bannaan tahay bixasabi almaqaasida loo firay maqaasidda daabaddan asagu uusan iska lahayn uu hoggaankeeda u qabanayo maqsadku muxuu yahay maqsadku hadduu yahay liajli rifqi wa lilicaanati lilmujaahid qofka mujaahidkaa wuxuu rabaa inuu u kaalmeeyo waa sidii masaladii hadda aan soo marnay baabu man darabata daabata hayrihi daabata hayrihi qofka hadduu garaaco waxaanu nidhi hadduu u garaacay lilrifqi walilicaanati lilmujaahid waa jaa'is waa sidii nabigu salى اllahu alيه wasalam daabadii jaabir uu soo deliishaday uu nabigu garaacay sala allahu wasalam wbaaraka calayh tanna ula jeeddada laga leeyay waa tii masaladii hadda aan soo marnay lamid tahay oo liajli rifqi walilicaana hadduu daabaddii hogaanka u qabanayo yu'jaru lahu أجر وكهلي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا سهل بن يوسف والبصري عن شعبة عن أبي إسحاق أبي إسحاق وحوي وسبيعي سبيعي عن أبي إسحاق هو السبيعي قال رجل للبراء بن عازب براءة كفهم براءة كفهم براء بن عازب قال رجل لنا وحيري للبراء بن عازب صحابي براء بن عازب la yidhaaho radia allahu tacaala canhuma ayaa nin wuxuu ku yidhi afarartum ma cararteen bara bnu caazibow haddaad saxaabadii tihiin can rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama miyaad ka cararteen yowma xunayn maalintii dagaalka xunayn uu dhacayey waa sanata hamaanin min alhijra sanadkii sideedaad ee taariikha hijriga markuu dagaalkaasi dhacay nabiga miyaad goobtii uga cararteen sala allahu alayh wasalam qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigu bara ibnu caazib wuxuu yidhi laakina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama lam yafira laakiin nabigu ma cararin isagu sala allahu alayh wasalam meesha marka maxaa ugu jirta laakinadu waa istidraag waxaa meesha ka maqan mustadragii alkalaamu almustadrag hadalkii istidraagga lagu samaynayo fararna waan cararnay waa inta badan jamacadii dagaalka way ka carareen jamacadii saxaabadii nabiga sala allahu alayh wasalam markay dhaheen lan nuqlaba alyowma min kahra ee iscajab geliyey wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay'a wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin waa dumar jeedisa inuu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala sababtuna waxay ahayd cajabaa gashay way iscajab geliyeen ciidan fara badan ay magaaladii la yimaadeen oo dagaalkii xunayn ay la soo xaadireen markaasi waxay yidhaaheen lan nuqlaba alyowma min kahra walle maanta aadaan u fara badannahay nala jebin maayo taasaa ilaahay subxaanah wa tacaala tusayay oo inay tawaaducu ilaahay baraya subxaanah wa tacaala iyo awoodda ilahay nasriga ilahay ku kalsoonaadaan meesha awooddooda ay ku kalsoonaan lahaayeen iyo kasradoodii afarartu miyaad ka cararteen can rasuulillahi rasuulka alle xaggiisa sala allahu alayh wasalam yowma xunayni maalintii xunayn qaala markaasuu wuxuu yidhi bara binu caazib fararnaa ayaa meesha ugu jirta marka fararnaa annagu waan cararnay laakina rasuula allahi laakina rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam lam yafira laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam ma uusan cararin wa kaana ashjac annaas dadka midka ugu geesis badan u ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam ina hawaasina qabiiladii aan la dagaalamayno oo gaalada ahaa oo hawaasin waa dagaalkii xunayn qoladii lala galay wey oo gaalada ahaa nimankaa gaaladaa kaanu waxay ahaan jireen qowman qoom ay ahaayeen qoomkaasoo rumaatan ee shiishyahanno ah waa jamcu raamin dad aad u shiish badan oo fallaarta hadday kugu dhuftaan mar ay kugu soo tuuraan aan kula gefayn nimankaasaanna helay uu yidhi nimankaasaanna helay oo rumaad ah wayna annaga la maallaqiinaahu markaan la kulannay nimankan hawaasin xamalnaa calayhim waan ku xambaarnay weerar fanhasamuu way jabeen markii hore fa aqbala almuslimuuna muslimiintii waxay iska qaabileen cala alkhanaa'imi haniimooyinkii haniimooyinkiiya marka la iska gurtay meeshii la rabay qoomka in la daba galo wastaqbaluuna iyaguna waxay nimankii gaaladaa heer hawaasi nala soo qaabileen bisihaami gamuunno markaan khaniimadii ku foorarsanay ayay gamuunnadii marka noo isticmaaleen fa amaa rasuulullahi rasuulullahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam falam yafira ma cararin nabigu sala allahu alayh wasalam falaqad ra'aytuhu waan arkay nabiga sala allahu alayh wasalam walxaal inahu nabigu sala allahu alayh wasalam la calaa baqlatihi baqashiisii baqashaa dusheeda uu saaran yahay baqashaasoo albaydaa ee caddayd wa ina abaa sufyaana abaa sufyaanna aakhidun uu qabtay bilijaamiha baqasha lijaamkeedii uu hayo abaa sufyaan waa masalada uu ka rabo sheekhu raximah llahu tacaala baabu man qaada daabata hayrihi fi lxarbi abuu sufyaan wuxuu hayaa daabaddii nabiga sala allahu alayh wasalam lijaamkeediiu hayaa waa icaanatan lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulku u kaalmaynaya sala allahu alayh wasalam wa ina abaa sufyaan aakhidu markaa wuxuu qabanayey bilijaamiha baqashii nabiga sala allahu alayh wasalam lijaamkeeduu qabanayey walxaal uu qabanayey annabiyu nabiguna sala allahu alayh wasalam yaquulu uu dhahayo nabigu sala allahu alayh wasalam ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib uu dhahayo nabigu sala allahu alayh wasalam ana anigu annabiyu nabigii aan ahay laa kadib beenna ma aha ana anigu ibnu cabdilmualib aan ahay ay soo aadi kara weye marka waa min shajaacati rasuulillahi ka mid tahay sala allahu alayh wasalam qofkii dhammaayo la baadi goobayey in ciidankii inta badan intay ka tagaan oo dagaalka ay ka cararaan keligii haddana magaciisii uu isa sheego yaa isoo aadi kara uu yidhaaho waa mucjizaadka nabiga ka mid tahay sala allahu alayh wasalam waa hiqatan billahi wa tawakulan calayh waa kalsoonida ilaahay uu ku qabo nabigu sala allahu alayh wasalam ilaah u ballan qaadayo wallahu yacsimuka min annaas ilaha dadka kaa xafidaya ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabu rikaabi walgarzi lidaabati haadaa midkani baabu jawaazi rikaabi heeryadii baabu baabu jawaazi rikaabi waa jamcu rakbin heeryadii bannaanaashadeedii ayuu u baab yahay waalgarzi suulgeliskii suulgeliskii bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay lidaabati daabaddii bimacnaa jaclan yeelid oo lidaabati daabadda loo yeelayo ay bannaan tahayo ulajeeddada tarjamadan uu ka leeyahay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala waxaa weeye rikaab iyo karzi in daabadaha loo samaysan karo rikaabka ulajeeddada laga leeyahay waxay waa neefka awrka ama geela oo kale waxa dushiisa laga saarayo culayska iyo dhaawaca iyo looga celinayo kaasaa loola jeedaa heeryadaa iyo waxaa kaloo soo gelaya koorihii koorihii faraska iyo dameerada la dur saarayana iyaguna rikaabkay soo gelayaan rikaabkaa daabadaha in loo sameeyo min baabi alcuquubati ma ahane waa min baabi alxifdi lahaa min atacab iyadiiaba loo danayn oo daalka iyo dhaawaca garbaha ka soo gaaraya ayaa iyadii loo danayn marka taasi way bannaan tahay waxaa kaloo sheekhu baabkan masalada uga hadli doona waxaa weeye karziga daabadda in loo sameeyo inay bannaan tahay karziga waxaa weeye waa meesha cagaha iyo suulasha uu gashanayo faraska oo kale ayaa loo sameeya miska farisku si uusan u dhicinin oo faraska uusan uga dhicinin meel labada cagood iyo suulasha uu gashanayo kaasaa waxaa la yidhaha karzi kaasoo dhan masaladaas o dhan ay bannaantuu sheekhu noo sheegi qaala alimaam albukhariyu raximah اllahu tacala xadaثana cubayd bnu ismaaciil huwa alkufi an abi usama wa xamaad bnu usamata alkufi can cubaydilah can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhu can الnabiy salى اllahu wslama wbaaraka calayhi annahu rasuulka alle salى allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaan jiray idaa adkhala rijlahu lugtiisa markuu dhex geliyo fi lgarzi suulgashigii meesha suulgashigu maaragtaa faraska suulka laga gashanayo birtaas oo kale markuu lugta gashado nabigu salى اllahu alيyh wasalam wastawad bihi nabiga ay la sinaato salى اllahu alayh wasalama naaqatuhu hashiisiina si qumaatiya ay ula istaagto la sinaato qaa'imatan xaalay taagan tahay hashu ahalla markaasuu nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh ka xarman jiray min cindi masjidi dilxulayfa waa miiqaatu ahli اlmadiina masaajidka dulxulayfe agtiisa markii daabaddu markaa ay si qumaatiya u istaagto markaasuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu xarman jiray cumro iyo xaj wuxuu xarmanayo markaasuu xarman jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam maxalu shaahidka marka waxaa weeye annahu kaana idaa adkhala rijlahu fi lgarzi daabadda in harzi loo samayn karo harzi qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu rukuubi alfarasi waalcuryi haadaa midkanu baabu jawaazi rukuubi alfarasi faraska koritaankiisa bannaanaashadiisuu u baab yahay faraskaasoo alcuryi ee koora la'aanta ahay koora la'aan faraskii in koora loo sameeyona wuxuu soo gelayay mas'alatu rikaab uu soo gelayay haddana sheekhu wuxuu noo sheegi isagoo koora la'aanana waa la isticmaali karaa faraskii isagoo wax kooraa aan lahayn qofka hadduu yacni furuusiyada iyo fardafuulnimada si qumaati oo wanaagsan hadduu u yaqaano haddii qof maaragtaahay furuusiyada aad u yaqaano oo fardafuulka aad u yaqaan uunbaa isku celi kara markaasoo kale faraski meel xakamaahoo la qabsado iyo koore iyo hadduusan lahayn isagoo maaragtaa faraskii curyi ah waxaa isticmaali karaa qof furuusiyada meel fiican ka gaaray furuusiyada meel fiican qof ka gaaray oo aad isu yacni fardaha u xakamayn kara oo fardafuulka yaqaana unbaa masaladan oo kale isticmaali kara masaladaasna way bannaantuu sheekhu kuu sheegi qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna cmr bna cawni huwa اlwasidiyu qala xadaثna xamaad xmaad bnu زaydi اlbصriy can haabit haabit اlbunani can anasi radi allahu tacala canhu istaqbalahm الnabiyu nabigaa asxaabtii qaabilay salى اllahu wslm wbaaraka caleyh ka hor yimid calىa farasin xaal uu ahaaday faras uu dul saaran yahay nebigu salى اllahu alيه wasalam faraskaasoo curyin ee koora la'aan ah faras aan wax kooraa lahayn isagoo saaran oo asxaabtii ka hor yimid nebigu salى اllahu alيه wasalam ma calayhi sarjun faraska dushiisana wax kooraa ma ahaanin fii cunuqihi nabiga qoortiisa sala allahu alayh wasalam dhexdii xaal sayfun seef uu ahaaday qoortana nabiga sala allahu alay wasalam waxaa ka laalaaday seeftii nabiga sala allahu alayh wasalam ayuu ka laalaaday nabiga sala allahu alayh wasalam qoortiisa faraskiina wax kooraaba ma lahayn isagoo habkaas u socda nabigu sala allahu alay wasalam saxaabada uu qaabilay wuxuu ku leeyahay xaafidku raximah allahu tacaala wa fiihi xadiiska waxaa ku sugan maa kaana calayhi nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam xaaladda uu ahaayo min atawaaduc inuu tawaaducayo kibirka nabiga salى اllahu alيyh wasalam uusan shaqo ku lahayn iyo wاlfuruusiyati اlbaaliqa iyo fardafuulnimada aad u xeel dheer oo fardaha aad uu yiqiinay nebigu salى اllahu alيه wasalam ilaa faras aan waxba saarano koore iyo meel lays harzi iyo meel suulka la saarto midna aan lahayn qof koraya waa qof furuusiyada aad u yaqaanow oo baxdoyow fa ina rukuuba اlmadkuur rukuubka lasoo sheegay laa yafcalhu ma samayn karo ilaa man axkama rukuuba qof sugay yacni kuridda fardaha maahane wa admana haddana caado ka dhigtay cala اlfuruusiya furuusiyada fardafuulnimadana caado ka dhigtay wa fii waxaa ku sugan tacliiqu seef seefta in laga laalaadin karo fi lcunuq ida اxtaaja ilaa dalika hadduu u baahdo xayثu yakuunu acwana lahu haddii taasi u kaalmo badan tahayo wa fi lxadiisi waxaa ku sugan maa yushiiru wax ishaaraya ilaa annahu yenbagii lilfaris qofka fardafuulka waxaa u haboon an yatacaahada inuu caado ka dhigto alfuruusiya fardafuulnimada inuu barto wa yurawida uu markaa yacni uu ka dabeecad dhigo uu ku layliyo wa yurawida inuu layliyo dibaacahu dabeecadii dabeecyaalkiisa inuu ku layliyo calayhi cala alfuruusiya lianlaa yafja'ahu si uusan u soo kedinin shiddatun dhibaato oo fa yakuuna uu ahaado qad istacadda lahaa dhibaatadaa inuu mar hore u diyaarsaday oo fardafulnimada uu sii bartay oo geesinimada uu sii bartay oo markii horeba uu ka tala galayo qaala alimaamu albukhaariy raximah اllahu tacala baabu lfarasi alqaduuf haadaa midkani baabu jawaazi rukuubi اlfaras faraska koriddiisa bannaanaashadiisa u baab yahay faraskaasoo alqaduufi ee hadaafayga ahaa faras aan dheeraynin oo iska hadaafayo mashigiisa uusan toosnayn in la korana way bannaan tahay faras maaragtaa dheereeyana hadde waa sida afdalka ah sida afdalka ah oo fadliga badan ee wanaagsan faraska sida hore baanu ku soo marnay inuu lab yahay aadna uu geesi u yahay uu dheereeyo waa sida fiican farasku hadduusan dheerayn oo hadaafi ay uu iska yahana ayadana way bannaan tahay uu leeya sheekhu raximah allahu tacaala in la koro fardaha saddex ay u qaybiyaan oo qaduuf iyo qamuus iyo shamuus ay yidhaahaan waxay yidhaahaan qaduuf oo qaaf ah iyo qamuus oo saad uu ugu dambeeyo qamuus iyo qaduuf iyo shamuus saddexdaas ay u qaybiyaan farasku hadduu yahay shamuus waa midka dhabarkiisaba aan qof u ogolayn shamuusay dhahaan dhabarka in la koro waa faras aad u madax adag in la koro ma ogola kaas waxay yidhaahaan shamuus midkan qamuuskana waxaa weye midka socodkiisa uusan wanaagsanayn oo markii la koroba qofka la leexleexanayo doonaya inuu qofka iska tuuro kaasna waxay yidhaahaan qamuus ayay yidhahaan qamuus haddii markaa farasku uu yacni caadadiisu ay tahay inuu si xaragale ku soconayo taaratan yarfacu yadayhi wa yaquumu calaa rijlayhi labada lugooda horena kor u qaadi markaasuu labada ugu dambaysu ku istaagi farasaa u xaragoona haddii yidhahaan sabuuday dhahaan sin sabuud sabuud haddii socodkiisu uusan wanaagsanayna qaduufay yidhaahaan qaduuf marka afara meesha nooga soo baxayso afar magaca nooga soo baxayso waa qaduuf iyo sabuud iyo qamuus iyo shamuus afartaasay noqonayaan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد هو البصري قال حدثنا يزيد بن سريع هو البصري قال حدثنا سعيد وسعيد بن عروبة لولجيدا مربه دو قتادك قاد ساسو وسعيد بن عروبة وذا سعيد شيخه قتادة فابن أبي عروبة الإفادة وتن منظومة كسو قاد النبي مربه دو شيخي سنقض قتادة فابن أبي عروبة الإفادة وإن أبي عروفة فائدة قادر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة مرة أرققحن فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا كري فرس كاسو إلى أبي الدلحاء وسكن هذه فرس كاسو كان يقذف من إسك هدافة أو مسا كان في فرس كدحس قذاف هدف وهذا سترتيب إسكاسو عنجري فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مركب سول لابته فرسكي ولا سول لابتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير وجدنا فرسكم فرسكنا وحن أغاني هذا كان بحرا بطب إنو يهي وببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم أول هدافي اسكا هاي مركي نبي الله صلى الله عليه ونبي صلى الله عليه وسلم أو كري مركز بط اسكو بدل فرسكي فكان بعد ذلك بعد ركوب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو كري كبعد وحوها لا يجارى مدى لا ترتمي كريم ما والله لا ترتمي كريم فرسكي قدوفك اسكا هانجري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصبغ بين الخيل هذا مثل باب مشروعية السبق ترتنسينتا سبق بمعنى المسابقة للجنة باب مشروعية السبق مشروعية المسابقة ترتنسينتو إن لجديي أي أبابيهي بين الخيل فردها الدحدة إن لا ترتنسيو سي مركا أردك فرها بدن إيو جهادك مركا لقل إيو إيو أي أغتوى برته fardaha nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu jideeyey oo uu sunno ka dhigay in la tartansiiyo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh masaladaas uu ka hadlay sheekhu qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacala xadahanaa qabiisatu waa qabiisatu bnu cuqbata alcaamiriy qaala xadahanaa sufyaan waa sufyaan thawri sufyaan thawri fathawri waatay ahayd fathawri in canhu rawaa ibnu mahdi qabiisatu khallaadun huma alcabdiyu xadahanaa sufyaan sufyaan thawri can cubayd illaahi walcumari can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar ajra nebiyu nabigu wuxuu tartansiiyey sala allahu calayh wasalam maa iladii kii dumira la layliyey fardihii la layliyey oo min alkhayli fardihii ah fardihii aad loo leeyay tadmiirka waxaa weeye waa faraska in cuntada laga yareeyo si dhididka iyo xayrta iyo waxa cuslaynayoo dhan ay uga baxaan macnaa si tadriijiya waxaa looga yaraynaa daaqii daaqii iyo cawskiya si tartiib tartiiba ayaa looga yarayn si wax walbana waa la ordisiin si markaa marka waxyaalaha xayrta iyo waxa dufanka iyo waxa cuslaynaya iyo dhididka iyo waxaasoo dhan ay uga baxaan kaasay waxay yidhaahaan alkhaylu almudammara fardada la leelihi ajra nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tartansiiyey maa iladii kii dumira la layliyey oo min alkhayli fardihii ah fardihii la layliyey min alxafya laga bilaabo xafya laga bilaabo ilaa haniyat alwadaac laga gaaro halkaasaa laga soo bilaabay orodka xafya ilaa nihaayadeeduna waa haniyat alwadaac intaasa lagu tartansiiyey yuri nabigu sala allahu alayh wasalam wa ajra nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kalu tartansiiyey maa iladii kii lam yudamar aan la layliyin fardihii cadiinta iyo subagu ay ka buuxeen oon la layliyinna min athaniyo laga bilaabo ilaa masjid bani zurayq oo masaafo aad u yar wey kuwaan ma ordi karaan wey cadiintii iyo subagii weli wataan ma ordi karaan masaafadaas yar wey nabigu sala allahu alayh wasalam ha lagu tartansiiyo qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacala qaala ibnu cumar cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi wa kuntu anugu waxaan ahaa fii man fii jumlati man duul jumladiisaan ka mid ahaa duulkaasoo ajraa tartansiiyey dadkii masaafooyinkaas tartansiinayay alkhuyuulu almudamara wagayru lmudamara fardihii markaas la layliyey iyo kuwii aan la laylinba anaa tartansiinayo yidhi dadkiiaan ku jiri yidhi tartansiiyey qaala alimaam albukhaariyu raximah allahu tacaala qaala cabdullaahi wuxuu yidhi huwa cabdullaahi bnu lwaliid cabdullahi abu cabdillahi mu idin qora mise cabdullaahi ya cabdullahi cabdullahi idin qora marka waa sheekhi ma aha waa cabdullaahi ibnu lwaliid wey marka cabdullaahi ibnu lwaliid alcadani ayuu ula jeedaa قال cبد اللh وxuu hi هuوa cبد اللh بن الوليد العdني قال xdثna سفyان وسفyان الthوري قال xdثnي عubayd اللhi والcمري قاaل سفyان سفyان wuxuu yihi waa سفyان الthوري سفyان الthوري d isناadku wuxuu isugu qabtay شheekha isناadku saan uma xiriiro قاaل عبداللahi cبداللahi بن الوليد العdني قال xdثna سفyان وسفyان الthوري قاaل xdثnي عubayd اللahi هuوa الcمري intaasuu kusinaya isناadku قاaل سفyاanuda waa hadal kaleo تfsيirka masاafadu fasiri tafsiirka masaafada lagu tartansiinayay fardaha sufyaan tafsiirkiisi wey isnaadku wuxuu ku dhammaaday qaala cabdullaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii cubaydullaahi intaasuu ku dhammaaday marka sababtu usoo celiyey isnaadkan maxay tahay isnaadkan sababta sheekhu usoo celiyey waxaa weeye waa faa'idatu taxdiid sufyaanu thawri oo dhahaya xadaanii cubaydullaahi bikhilaafi riwaayati saabiqa riwaayadii saabiqada cancanay ahayd xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan can cubaydillaahi ahayd sufyaan cancan uu uga qaaday cubaydillahi alcumarigii sufyaanu can cubaydillaahi tanna wuxuu yidhi sufyaanu qaala xadaanii cubaydullaahi inta usoo celiy waa faa'idadaas qaala xadaanii cubaydullahi walcumari markaa kabacdiya macno kala bilaabay qaala imaamu albukhaariyu dhe marka qaala imaamu albukhaariyu qaala sufyaanu waa hadal kaloo markaa bilaabanay qaala imaamu albukhaariyu raximah llahu tacala wuxuu yihi qaala sufyaan wa sufyaan thawri sufyaan thawriya wuxu yidhi isagoo xadiiskii fasiraya bayna alxafyaa'i xafyo ilaa haniyat alwadaac laga gaaro waxaa u dhexeeya waa khamsatu amyaalin ow sita waa lix mayl ama lix ama shan mayl shan mayl ama lix mayl shan mayl ama lix mayl waa fardihii markaa yacni ewel la layliyey wey masaafadooda baciida ah marka amyaashan haddii loo bedelo kilomitr haddii loo bedelo waa toddoba kilomitr iyo bar leanna waxaa weeye hal kasta hal mayl kasta waa hal kilomitr iyo nis wey taqriiban yacni micyaarkaas halbeeggaas hore wax lagu isticmaali jiro o lagu xisaabi jiray maylkaas ulajeeddada laga leeya waxaa weeye waa hal mayl oo kasta waa hal kilomitr iyo bar marka khamsatu amyaali meeqay noo noqone waa toddoba kilomitr iyo bar wey marka saas xisaabta noogu imanaya toddoba kilomitr iyo bar leanna waxaa weye shanaad waxaad ku dhufaqanee hal iyo bar shanta mayl hal iyo bar ku dhufo shan mayl haddii hal iyo bar aad ku dhufato toddoba kilomitr iyo nis u noqona marka masaafadu saasay noqona marka fardihii mudamarada ahaa oo la layliyey waxay ordayeen masaafo jirta ilaa toddoba kilomitr iyo bar aa lagu tartansiinaya kuwii mudamarada ahayd khamsatu amyaalin ow sitatun wa bayna haniyata ilaa masjidi bani zurayqina miilun masaafada say u gaabanta fiiri kuwaas kuwaas cadiintiyaa ka buuxa iyo subagii iyo wixiiyaa ka buuxa hal miil bisi ahaa hal miil bis marka hal miil haddii kilomitr haddaan u bedelno waa hal kilomitr iyo bar wey marka hal kilomitr iyo barwo kuwaas mudamarada qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacala baabu idmaari اlkhayli lisabqi haadaa midkani baabu mashruuciyati idmaari اlkhayli fardaha laylintoodii laylintaa jidaynteedii u baab yahay maxaa loo laylinaa lisabqi liajli sabqi tartan darteed liajli musaabaqa ayuu ula jeedaa in la tartansiiyo waxaa ka horaysa marka hore idmaar in lagu soo sameeyo sida fiican si masaafo dheer markaa tartanku uu noqdo idmaar waa in loogu soo sameeyo oo oo lasoo layliyo oo calafka iyo cawska iyo waa in looga yareeyo si tadriiji ah si xayrta iyo waxaas oo dhan ay uga baaba'aan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال حدثنا ليث ليث بن سعد المصري عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق رسولك صلى الله عليه وسلم وحو ترتنسيي بين الخير التي لم تضمر فرديه دحدودي فردها سو لم تضمر أن لليلين وكان أمدها فردها أن لليلين مسافة يكثر تميسنا وحيد من الثانية إلى مسجد بني زريق waan soo marnana xisaabta aan ku soo marnay masaafo iskaga hal miil ay ahayd ama hal kilomitr iyo bara iska ahayd wa ana cabdاllahi bni cumar kaana saabaqa biha bitilka alkhayl fardaha isagaaba tartansiiyeyba qaala abu cabdillahi walbukhaari amadan macnaheeda waa haaya haaya loola jeeda amadka macnaa masaafo wey haayow qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum fataala calayhim nimankii ahlulkitaabka ahaa waxaa ku dheeraaday alamadu ay alghaayatu baynahum wa bayna alambiya ayaga iyo ambiyadii haayadii u dhexaysay ayaa fogaatay faqasad quluubuhum qalbi qalayl ay ka qaadeen marka qaala alimaam albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu gaayati sabqi lilkhayli almudmarati hada midkani baabu bayaani gaayati sabqi gaayati almusaabaqa ayuu ula jeedaa sabqi bimacna musaabaqa wey hada midkani baabu bayaani gaayati sabqi ay almusaabaqati tartanka masaafadiisa masaafadaa caddaynteeduu u baab yahay lilkhayli fardihiina la tartansiinayo fardahaasoo almudmarati ee la layliyey halkan wuxuu rabaa sheekha raximah اllahu tacaala masaafo ilaa intee lagu tartansiinaa marka fardihii hala tartansiiyaa la yidhi masaafo intee lagu tartansiinaa ilaa masaafaduse intee la ekeed oo nabigu ku tartansiin jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa tarjamaduu sheekhu uu ka rabaa mooye waanba soo marnay hadde masaafada nabigu ku tartansiin jiray sala allahu alيyه wasalam inaysan isku masaafo ahayn fardaha mudmarada ah iyo kuwa hayru mudmarada inaysan isku masaafo ahayn waanba soo marnay tarjamadan u ka rabaa qala imam الbخarي raximah الlahu taعala xadثna cabdالlahi bn mxamedi huwa اlmusnadi qala xadثna muaawiyat mucaawiyaة bnu camri alkufi qala xadثna abu isxaaq wa ibrahim abu isxaaq ibrahim ibn mxamed اlfazariyu اlbaqdadi waa sheekhi qisadiisa aanu hore usoo qaadano haaruun rashiid markuu ninka zindiiqa uu dhahay axaadiis fara badan aan ku been abuurto islaamka aan ku faafiyey waa kii haaruun rashiid uu yidhi cadowga ilaahayu aniguna waxaan kuu diyaariyey ibraahimu bnu moxamed alfazari iyo cabdullahi almubaarak kuwaasaa shaandhaynaya axaadiista aad ka been sheegtay qaala xadaثna abu isxaaq can muusa bni cuqbata almadani imaamu fi lmaqaazi wasiyar can naafic can ibni cumar radi allahu tacala anhuma qaal saabaqa rasuulu llah rasuulka alle wuxuu tartansiiyey sala allahu alayh wasalam bayna alkhayli allatii qad udmirat fardihii la layliyey faarsalhaa nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu ka soo diray min alxafyaa laga bilaabo wa kaana amaduhaa haayada ay ku haayadeeduna fardaha haayadeedu waxay qaadiyaheeda ay ku tartamayso haniyat alwadaac meeshaasaa ugu dambaysay halkaas faqultu limuusa sheekhaygoo muusa waxaan ku yidhi waa muuse bni cuqbe sheekhaygu waxaa dhahayana abu isxaaq wey abu isxaaqa wuxu yhi sheekhaygiiyan waxaan ku idhi oo muuse ahaa faqultu limuusa muuse waxaan ku idhi fa kam intee kaana ahaaday cadadku kamtaasay cadad tusinaysa aan cadad u celinaa fa kam intee kaana ahaaday cadadku bayna daalika almadkuur midkaa la soo sheegay intee u dhexaysay fardaha masaafadooda cadadka u dhexeeyey muxuu ahaa qaala sheekhaygii wuxuu yidhi sittatu amyaalin ow sabcatun riwaayo horen waxaan soo marnay shaku raawi khamsatu amyaalin ow sita tanna waa shaki kale shaki kale yimid wuxuu sheekhaygu igu fasiray lix mayl ama toddoba mayl وsaaبqa نeبgu slى الlه عليه وsلم wuxuu tartansiyey bayna اlkhayli fardihii dhexdoodii alatii fardahaasoo lam tudmar aan la layliyin faarsalha fardahaas wuxuu ka soo diray nebigu slى الlه عليه وsلم min ثaniyaة الwadاع ثaniyaة الwadاع ayuu nebigu slى الlه وsلم وbaaرك عalيه ka diray haayadeedana waan soo marnay wa kaana amaduha ay haayatuha meesha ugu dambaysay tegaysana masjid bani zurayqi ahayd meesha ugu dambaysay tegeydana masjid bani zurayqi u ahaa faqultu markaasaan waxaan sheekhayga haddana ku yidhi kan bayna dalik bayna dalika اlmadkuur kaa la soo sheegay inta u dhexaysa muxuu ahaa masaafadu kuwa aan markaas la layliyin wa fardaha aan la laylin qaala sheekhaygu wuxuu yidhi miil aw naxwuhu waa hal miil ama wax la mid wa kaana bnu cumarna wuxuu ahaa miman duulu ka mid ahaa duulkaasoo saabaqa fiiha fardahaas dhexdoodii tartansiiyey qaala alimaam albukhaariyu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu wafi lxadiisi waxaa ku sugan mashruuciyaة اlmusaabaqa wa annahu laysa min alcabad cayaarta inaysan ka mid ahayn fardaha in la tartansiiyo waa isticdaad liljihaad waa jihaadkii loo diyaargaroobayo cayaar ma aha bal min alriyaadati almaxmuuda waa laylinta la mahdiyey almuusilati gaarsiinaysa ilaa taxsiili اlmaqaasid fi اlghaswi waاlintifaaci biha cinda alxaaja iyo markii faraska loo baahdo in lagu nafcinayo wa hiya daa'iratun musaabaqada farduhu waxay ku dhex wareegsanaya bayna alistixbaab wاlibaaxa ma bannaan tahay mise waa sunaa la ysku haystaa bixasabi اlbaacid calaa dalik waxayna taasi ku xihan tahay waxa baacidkaa niyada qofka iyo maqsadka uu ka leeyahay qaala alqurdubiy wuxuu yidhi laa khilaafa khilaaf kuma jiro fii jawaazi almusaabaqati cala alkhayli wagayriha min addawaabi wa cala alaqdaam iyo gomadihii dadku xataa lugaha inay maaragta raggu ay ku tartami karaan iyaduna khilaaf kuma sugna isticdaadan liljihaad jihaad iyadoo lagu diyaar garoobayo wakadaa waxaa la mid ah taraami bisihaam gamuunadii oo lagu tartamayo laisku tuuriyeynayo iyo waisticmaali alaslixa iyo hubka oo la isticmaalayo shiishka iyo lagu baranayo waa limaa fii dalika min atadriib tababarashaa ku sugan oo cala alxarbi dagaalkii lagu tababaranayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu naaqati الnabiyi salى اllahu alayh wasalam haadaa midkani baabu dikri naaqati الnabiy nabiga salى اllahu alayh wasalam hashiisii hashaa ka sheekaynteedii ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu doonayay inuu uga sheekeeyo hashii nebigu salى اllahu alayh wasalama ama ha noqoto cumrada ha noqoto ama xajka ha noqoto ama dagaalada ha noqoto hasha nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu isticmaali jiray oo gaadiid uu ka dhigan jiray magacyada hashaasi ay lahayd waxaa riwaayaadka marka ku soo arooray laba magac hasha nebiga salى اllahu alayh wasalam alqaswa iyo alasba alqaswa waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray hasha nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi in la dhihi jiray iyadana alcadba oo daad ah alcadba iyo alqaswa bukhaari marka wuxuu kuu sheegi magacyadaasi laba halood inaysan kale ahayne hal hal bis in laysku dhihi jiray hasha nebiga salى اllahu alيه wasalam laba magacay lahayd waxaa la dhihi jiray alcadbaana waa la dhihi jiray alqaswaana waa la dhihi jiray nebiga salى اllahu alيه wasalam ee ma aha laba halood kalama ahayn waa sida bukhaari uu wato way baabka uga sheekaynayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala qaala bnu cumara cabdullahi bnu cumar wuxuu yidhi ardafa الnabiyu nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu saaray usaama usaamata bnu zayd wuxuu saaray cala alqaswa waa hasha nabiga magaceedii salى اllahu alيyh wasalam hashiisa qaswa uu saaray nebigu salى اllahu alيh wasalam wa qaala almiswaru miswarna wuxuu yihi saxaabiga qaala nebiyu nebigu salى اllahu alيh wasalam wuxuu yidhi ma khala'at اlqaswa qaswa ma aysan madax adkaanin sulxudeybiya ayaan ku soo marray markay fadhiisatay ma aysan madax adkaanin alqaswa uu yihi nebigu salى اllahu alيه wasalam qala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacala xadaثana cabdullahi bni moxamedin huwa almusnadi qala xadaثana mucaawiyata mucaawiyata bni camrin alkuufi qala xadaثana abu isxaaq huwa alfazari can xumaydin qala wuxuu yihi xumaydu dawiil samictu anasan yaquul kaanat naaqat الnabiy nabiga salى اllahu alيه wasalam hasheedu waxay ahayd yuqaalu lahaa hasha in la yidhaaho alcadbaau marka waa binaaqatin waaxida intuu ka rabo saas alcadba iyo alqaswa waa hal neef waa hashii nabiga salى اllahu alيy waslm magacyadiiyaa tacaduday bis intuu ka rabo way bukhaari dawalahu xadiidka waxaa dheereeyey oo hadda isaga waan soo gaabinaye xadiidka waxaa dheereeyey uu yidhi bukhaari muusa oo shuyuukhdii bukhaari ka mid ah waa muuse bnu ismaaciil tabudaki albasriyu ula jeeda sheekhaygu xadiidka riwaayadiisa waa dheereeyey can xamaad isagoo ka warinaya xamaadkan wuxuu ula jeedaa xamaad ibnu salamow xamaad ibnu salamata bni dinaar ilaa mutaabacan joognaa mutaabacadu can xamaadin asagoo ka warinaya can haabit can anasin can الnabiy salى اllahu wslam wbaarak aleyh waa riwaayo ka dheer riwaayada hadda aanu dul taagannahay mid ka dheer uu sheekhaygu dheereeyey qala alimam الbukhariyu raximah اllahu tacala xadaثana malik bnu ismaaciil huwa alkuufi qala xadaثana zuhayr zuhayr bnu mucaawiya can xumaydin xumayd dawiil can anasin radi allahu tacala canhu qaal kaana lلnabiy nabiga salى اllahu alيh wasalam waxaa u ahaaday naaqatun hal neef oo geela hashaasoo tusamaa lagu magacaabi jiray alcadbaaa cadbaa magaceeda dhihi jiray hashaasoo laa tusbaqu aan laga hormari jirin aad u dheeraysay lagama hormari jirin hasha nabiga salى اllahu alيه wasalam qaala xumaydun xumayd asaabiq fi lisnaad wuxuu yidhi aw amase laa takaadu aan sigi jirin tusbaqu in laga hormaro ma sigi jirin ma laga hormari jirin fa jaءa acraabiyun nin heer baadiyaha yimid acraabigaasoo calaa qacuudin qurbac dushiisa ahaaday nin acraabiyahoo qurbac saarana yimid fa sabaqahaa hashiiyuu ka hormaray hashii nabiga salى اllahu alيه wasalam laga hormari jirin uu ka hormaray fashaqa dalika ay sabqu hormariddaasi waxay dhibtay calى اlmuslimiin hasha nabigu salى اllahu alيه wasalam aan laga hormari jirin ninka acraabiga qurbiciisa uu ka hormaray aadii muslimiintii ay u dhibsadeen xataa carafa ilaa nebigu salى اllahu alيه wasalam uu ka gartay hu ay ahara almashaqa dhibaatada ay dareemeen muslimiinta raadkeedii ilaa nabigu uu dareemay salى اllahu alيه wasalam muslimiintu inay aad uga caroodeen hasha nabiga salى اllahu alيه wasalama oo laga dheereeyey faqaala nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi xaqun calى allah ilaahay dushiisa waxaa xaq ku ah an laa yartafica shayun shay inuusan kor noqonin shaygaasoo min addunya adduunyo ka mid a ilaa hadduuba shay adduunyada ka mida uu kor noqdo wadacahu ilaahay hoos u dhiga ilaha dejinaya iska dhaaf ilaha dejinaya dhaaf yidhi nebigu salى اllahu alيه wasalam qaala imaamu الbukhariyu raximah اllahu taعala baabu اlghazwi calى اlxamiir baabka ma idin dhigo baabu اlghazwi calى اlxamiir haadaa midkani baabu jawaazi اlghazwi duulaanku inuu bannaan yahay ayuu u baab yahay calى alxamiiri dameerihii in duulaanka loo adeegsado inuu bannaan yahay ayuu u baab yahay fardaannu soo qaadanayo imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan masalada uu nooga sheegayo waxaa weeye dameerihii naftooda way bannaantay xilliga jihaadka iyo la alaabtay qaadayaan alaabtii iyo sahaydii iyo hubkii iyo waxaasaa lagu raran oo i qaadaya wuxuu ku yidhi xaafidku qowluhu wax haddiisana ma sheegin baabu اlghaswi calى alxamiir markuu yidhi tarjamo kaluu aaday oo baabu baklati الnabiy salى اllahu عalيه wasalam albayda wax haddiisa uma sheegin sheekhu raximah اllahu tacaala qowluhu baabu اlghaswi calى alxamiir kada fii riwaayaةi اlmustamli waxdahu bigayri xadiid riwaayada mustamli saasaa ku sugnaaday wax haddiisa asagoon sheekhu sheegin wadama nasafiyu wuxuu u dumay hadihi tarjama lilatii bacdaha nasafi asagu tarjamadan iyo midii hadda soo socotaba hal miduu ka dhigayo faqala wuxuu uhi baabu اlghaswi calى alxamiiri wa baklati الnabiyi اlbaydaa'i salى اllahu عalيyh wasalam hal tarjamo asagoo ka dhigaba saasaa ma rabanaa lahayd hal tarjamo in laga dhigo saasaa rabana la wax xadiisa sheekhu ma uusan sheegin middan walam yatacarad lidalika axadu min ashuraax axad shuraaxda sharxayna ma jiraan baabulqaswi cala alxamiir wa huwa mushkil cala alxaalayn labada xaaladoodba waa tarjamo ishkaal keenaysa laakiin fii riwaayati mustamli waxaa riwaayada mustamliya ashalu riwaayada mustamli ayaa fudud liannahu yuxmalu waxaa lagu xambaari calaa annahu wadaca tarjama sheekhu markii hore tarjamada inuu meesha dhigay wa akhlaa haddana uu baneeyey bayaadan meel cad uu baneeyey lilxadiisi laa'iqi biha wuxuu doonaya xadiis ku habboon inuu meesha dhigo fastamara dalik kaasaa marka iska daa'im noqda asagoon sheekhu wax xadiisa ku qorin wa kaana waxaa suurtagala araada inuu doonay bukhaari an yaktuba dariiqan lixadiisi mucaadin xadiiskii mucaadin uu dariiq u qoru doonayay sheekhu kuntu ridfa الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam nabigaan la saarnaa calaa ximaarin ximaarkaasoo yuqaalu lahu cufayr inuu xadiiskaas inuu qoro uu rabay ayaa suurtagala oo sheekhu uusan qorin qala الimam الbukhariي raximah اllahu tacala baabu baklaة الnabiy salى اllahu عalيه wasalam albayda haadaa midkani baabu baklati الnabiy baabu dikri baklati الnabiy nabiga baqashiisii salى اllahu عalيه wasalam sheegideedii ayuu u baab yahay baqashaasoo albaydaa'i ee caddayd nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi gaadiidka uu adeegsan jiray oo jihaadka iyo cumrada iyo xajka iyo safarada uu adeegsan jiray hashii keliya ma ahayn fardo keliyana ma ahayne waxaa ka mid ahaa baqlo baqaluu lahaan jiray nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi qaalahu lafdigaas waxaa yidhi baqasha nabigu inay caddayd oo nabigu baqal lahaa jiray cad waxaa yidhi anasun anasaa yidhi anas ibnu malik ula jeeda khaadim rasuuli lah salى اllahu alيه wasalam qaala imam اlbukhaariي raximah اllahu tacala waqaala abu xumayd waa saxaabi abu xumayd wuxuu yidhi ahdaa meliku eyla boqorkii eyle lilnabiy wuxuu u soo hadiyeeyey salى اllahu عalيه wasalam baklatan bayda inuu baqal lahaa jiray nabigu salى اllahu alيه wasalam baqal cad uu boqorkaasu nabiga usoo hadiyeeyey salى اllahu عalيه wasalam qala imam اlbukhaariي raximah اllahu tacala xadaثana camru bnu caliyin huwa albahiliyu albasriyu qala xadaثana yaxya waa qadaan يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق والسبيعي قال سمعت عمرو بن الحارث قال وحوير صحابي عمرو بن الحارث ما ترك النبي نبي صلى الله عليه وسلم هنتي كما تجن إلا بغلته البيضاء وسلاحه baqashiisii caddayd nabigu salى اllahu عalيه wasalam maahane iyo wa silaaxahu hubkiisii uu ku dagaalami jiray maahane nabigu salى اllahu عalيه wasalam iyo wa ardan dhul maahane ardadaasoo tarakaha uu ka tegey sadaqo xaalayta dhul waqaf uu ka dhigo sadaqeeyey maahane nabigu salى اllahu عalيه wasalam maxalu shaahidka bukhaari ilaa baqlata albaydaw inuu nabigu baqal lahaa jiray salى اllahu عalيه wasalam qala imam الbukhaariي raximah اllahu tacala xadaثana moxamed ibn muثanى alcanasi اlbasriyu qala xadaثana yaxya bnu saciidin huwa alqadaan can sufyaan thawri qala xadaثanii abu isxaaq can اlbara bara mar hadduu ka qaaday sabiicigii qaala lahu rajuluna wuxuu ku yidhi abuisxaaq qaala lahu bara ayaa rajulun nin wuxuu ku yidhi bara yaa abaa cumaarata abaa cumaarow wallaytu ma sii jeesateen yowma xunayd maalintii dagaalka xunayn uu dhacay ma cararteen qaala wuxuu uhi laa wallaahi maa walla الnabiyu nabigu ma sii jeesan salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh walaakin wallaa saraacaanu naas dadka kuwii iska fududaayo iska degdegsanaa kuwaas waa carareen yhi waa sii jeesteen falaqiyahum dadkii saxaabadii waxaa la kulmay hawaasinu qabiiladii hawaasin oo gaalada marka aan la dagaalamayna binabli gamuunay kula kulmeen oo gamuunay eber uga dhigeen saxaabadii walxaal annabiyu nabiguna sala allahu alayh wasalam calaa baqlati baqashiisii dusheeda uu yahay baqashaasoo albaydaa ee caddayd wa abu sufyaan ibnu xaarithna aakhidun bilijaamiha baqasha lijaamkeedii uu hayo walxaal annabiyu nabiguna sala allahu alayh wasalam yaquul uu leeyahay ana nabiyu nabigayaan ahay laa kadib beenna ma aha ana bnu cabdilmualibi ibnu cabdilmualib aan ahay sala allahu wasalam wbaarak caleyh